دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalla ka fuliyey gobollada banaadir iyo shabeellada hoose ciidamo ay dowladda federaalku dhaawacyo u geysatay ayagoo ka baxsanaya furumaha dagaalka ayaa ka cabsanaya inay dayacdo dowladda federaalka waxaa halkooda ka sii socda dilalka bareerka ah ee ciidamada dowladda federaalka u geysanayaan dadka ku dhaqan magaalada muqdisho iyagoo mar kale dowlaadka xamar ku dilay wiil dhallinyaro ah qaar ka mida beelaha dega gobollada dhexe ayaa cusboonaysiiyey baaco ay kula jireen xarakada mujaahidiinta al-shabaab قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalla ka fuliyey gobollada banaadir iyo sidoo kale shabeellada hoose haddii aynu ku horeyno dhanka gobolka banaadir rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala qarax la beegsaday fariisin ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ah ciidamadan qaraxa lagu weeraray ayaa ku sugnaa agagaarka halkal uu yaqaano xanaanada doorada ah ee ku taala degmada kaxda ee dowlaadka magaalada muqdisho faahfaahin dheeriyana kama aanaan helin khasaaraha qarxaas ka soo gaaray ciidamadii lala beegsaday inta uu la-eg yahay dhanka shabeellada hoosena ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaalo ku qaaday fariisimayaal ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka rag hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal toosa ku qaaday fariisin ciidamada shisheeye ay ka samaysteen deegaanka beri reeh ee hoostaga magaalada afgooye halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamada yuganda ee qaybta ka ah shisheeyaha kusoo duulay waddanka soomaaliya dhawaqa rasaasta ah ayaa laga maqlayay difaacyada ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalay dagaal culus ku qaadeen xero ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo ay kaga sugan yihiin halka loo yaqaano buundada deegaanka sabiid ee hoostaga asna degmada afgooye waxaa weli halkooda ka sii socda dilalka bareerka ah ee ciidamada dowladda federaalka u geysanayaan dadka ku dhaqan magaalada muqdisho iyagoo mar kale dowlaadka xamar ku dilay wiil dhallinyaro ah maxamed ciise ayaa ka warramaya askari ka tirsan dowladda federaalk ayaa shalay qof shacab ah ku dilay siinka dheer ee duleedka muqdisho rasaas ayaa ciidamo ka tirsan dowladda federaalk waxay ku fureen gaari nooca hoomeyda ama caasiga loo yaqaano kaas oo ay saarnaayeen dad shacab ah waxaa ku dhintay rasaastaasi ay fureen askarta dowladda federaalk cabdisalaan sheekh xuseen halka tiro dad kalena ay dhaawac ka soo gaareen ehelada ninkan la dilay ayaa sheegay in wiilkooda aanan aasanaynin ilaa ay cadaalad ka helaan iyagoo intaa raaciyey marka xabadda lagu dhuftay uu dhigbax u dhintay xitaa goobaha caafimaadka aysan geenin askartii xabadda ku dhuftay xabadda ku dhufteen oo ogaadeen ninkaa inay xabadda halis ay ku dhegtay ciidankii way arkeen mana la qaadin gurmadna ma uusan helin dhiig joojinna ma helin isbitaalna loolama cararin dhiig baxa u sii dhintay waxaan halkan ugu tacsiinayaa oo gacanka xaq daran dishay walaalkeen cabdisalaan shiikh xuseen tigow asoo quutulyomkiisa maanta doonanayo ayaa dad qowleysato ah oon ilaahay ka baqaynin diin iyo arxanna mid ay garanayan aysan jirin ayaa waxay ku dileen meel u dhow siinka dheer annagoo shacab ah waan ka xunnahay inay ereygaas noola adeegsado maana hayna xog mana nihin taliyayaal ciidan waxaan nahay shacab ninka la dilay walaalkiisa ayaa sheegay inuu cadaalad daro tirsanayo isagoo sheegay in walaalkiisa si xaqdaro ah loo dilay wuxuu kaloo tilmaamay in horey ciidamada shisheeye ay u dileen cabdulqaadir sheekh xuseen waxaan ka cabanayaa dowladda soomaaliya oo tirika laba jeer si cadaalad darro ah ila dhaqmaysa anigoo ah cabdulaahi sheekh xuseen marka koowaad amisom ayaa iga disay walaalkay cabdiqaadir sheekh xuseen marka labaad cabdisalaan sheekh xuseen ayaa maanta iga geeriyooday ilaa ay haddan wax cadaalad ma hayo cadaaladaan u baahanahay nin maskiin ah oo safar u socdo oo magaalada muqdisho ka baxay oo u socdo muxuu ahaay tagabal u ahaa caasiyuu saaraay gardaraa lagu xabadeeyey gardaraa lagu dilay meeshaan taagnaay ee, askarigii dilay ciidana joogay ma aysa qabanin annaga inkee war- baabuurkaas waa lagu la'day qaba nin- nimankaa ma qabatiin ma qaban karna haddaana dilaynay dhaheen ciidamada dowladda federaalk ayaa baneysatay daadinta dhiigga dadka muslimiinta ah magaalada muqdisho maalin walbana waxaa ka dhacda tacsi ciidamo ay dowladda federaalka oo dhaawacyo u geysatay iyagoo furmaha dagaalka ka baxsanaya ayaa ka cabsanaya in la dayaco iyagoo jirxumayn iyo warxumo la kulmaya waxaa ka warramaya cabdulaahi soomaali sideed askari oo ka soo baxsaday furunta dagaalka ee degmada galcad ayaa shalay waxaa lagu dhaawacay inta u dhexaysa ceel cali axmed iyo moqokori waxaa dhabaha u galay ciidamo kale oo laga diray aadan yabaal si ay u soo laayaan amaba u soo qaqabtaan ciidamada baxsadka oo hadafkoodu ahaa in ay muqdisho soo gaaraan afar askari ayaa dagaalka ciidamada dowladda federaalka halka ku dhex maray uga nafweysay halka sideedda dhaawacyada ahna loo soo qaaday magaalada aadan yabaal iyada oo aan loo naxariisanaynin askarta dhaawacan ayaa waxa ay ka baqayaan in si fiican loo daryeeli waayo maadaama la qabtay iyaga oo dagaalka ka cararaya waxay sidoo kale la kulmayeen weji aan qurxoonayn iyo hadalla aan wanaagsanayn dadka ku dhaqan moqokori aadan yabal kowsar ceel cali axmed iyo deegaano kale oo ka agadhow ayaa si weyn waxay u hadalhayaan dagaalka shalay dhacay kaas oo diryaanka hubka la iswadarsanayey la maqlayey waxaa xusid mudan inay jiraan ciidamo kale oo ka baxsaday degmada galcad kuwa soo aaday dhanka masaajid cali guduud si ay iyaguna usii gaaraan muqdisho ciidamadaas ayaa waxay ahayeen kuwa keebla yuurar islamarkaana diyaar u ah inay la dagaalamaan ciddii isku dayda in ay furunta ku celiso sidii shalayba saaxiibadood ay ku sameeyeen askarta isku dayday in ay furunta ku celiso wuxuu baxsadka ciidamadu bilaabay markii xarakada shabaabul mujaahidiin ay lebalixaadisay weeraradeeda ka dhanka ah ciidamada kusoo duulay wilaayadka islaamiga ah dhowaan ayay ahayd markii budbud iyo masagawaay weeraro cagmarin ah ay ku qaadeen ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin halkaasna waxaa lagu laayay askar iyo saraakiil muhiim u ahaa dowladda federaalka ah arrintaas wax ay fariin u noqotay ciidamada galcad jooga oo u arka in aanay jirin xataa cid usoo gurmanaysa wax kale iska daay ciidanka galcad jooga ayaa waxay soo arkaan haad baa la waayey maadaama ciidamadii dhinacyada ka xigay sidii masagawaay iyo budbud la xasuuqay haraadigina uu cararay sidoo kalena ciidankii joogay deegaanka caliyabaal ee duleedka ceeldheer ay cagaa wax ka dayeen oo ay dib ugu noqdeen ceeldheer qudheeda sida aawadeed ciidamadu waxay ku fekerayaan in haddii xarakada shabaabul mujaahidiin ay soo weerarto raqdooda tukuhu uu rifa doono sidii askar badan horay ugu dhacday taa ayaana keenaysa in ciidamada qaarkood ay fakadaan laakiinse waxaa xusid mudan in ciidamo aad u tiro badan weli halkaa ay ku sugan yihiin
qaar ka mid a beelaha dega gobollada dhexe ayaa cusboonaysiiyey beeco ay kula jireen xarakada mujaahidiinta al-shabaab faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed daahir kulan ballaaran oo looga hadlayay jihaadka laguna soo dhoweynayay jabka iyo fashilka dowladda federaalka ah ee shisheeyaha ku gaaray dagaaladii ka dhacay gobollada dhexe ee dalka soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud kulanka waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan xarakatu shabaabulmujaahidiin hoggaanka odayaasha dhallinyarada iyo waxgaradka qaar ka mid a beelaha dega wilaayaadka galgaduud shabeellaha dhexe iyo mudug muddada multaqaha uu socday waxaa goobta beeco looga qaaday beelaha kale ah abgaal mursade wacaysle habargidir iyo maxamuud hiraab mas-uuliyiin ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin oo wakiil ka ah amiirka mujaahidiinta al-shabaab ayaa beecada ka qaaday beelahaasi iyagoona la dardaarmay sidoo kale muddada kulanku u socday waxaa jiray abaalmarino la guddoonsiiyey jabahaadka mujaahidiinta ee ka howlgala gobollada aynu soo xusnay iyo sidoo kale abaalmarino la siiyey nabadoonka beesha warsangeli abgaal iyo weliga degmada runirgood ee shabeellaha dhexe kuwaasoo lagu abaalmariyey kaalintooda muuqata ee ku aadan difaacidda diinta islaamka iyo sida looga hortegayo duulaanka shareecada dirirka ah ee dowladda federaalka ku soo qaaday goobaha shareecada islaamka lagu maamulo ee gobollada dhexe ugu horeyn waxaa loo yeeray beesha abgaal ee shabeellaha dhexe weliga shabeellaha dhexe sheekaba ku tukaday oo beecada ka qaaday beesha ayaa u soo jeediyey inay difaacaan diinta waxaana intaasi kadib waxgaradka beesha ay goobta ka ballan qaadeen inay isgarab istaagayaan mujaahidiinta oo ay u helinayaan kitaabka allah iyo shareecada laga hirgeliyey wilaayaadka nabi maxamed hadduu saaka joogi lahaayow idinla yimaado ou idin yidhahdo man ya'wini waman yansuruni abgaalow dad xoog lahatiinoo xoola leh ilaahay kitaabkiisa ma iigu kaalmaynaysiinoo dadkiina iyo deeqdiinna waxa aad ku difaacdeen ma igu difaacaysaan hadduu idin yidhaahdo ma dhihi lahaydeen waa kugu difaacayna ma dhihi lahaydeen haddii nabi maxamed saa joogo nabi maxamed wuxuu ka tegay waa kuwaan inaad difaacdiin ood gaala ku beenaysiin ood gurguurta ku beenaysiin oo kitaabkaas daf iyo maal waxaad haysateen ku difaacdiin ma ballan qaadaysiin war ma ballan qaadeen dadka idinka dambeeya inaad u geysiin ma ballan qaadeen
markan waxaa loo yeeray oo beecada laga qaaday beesha habargidir odayaasha beesha habargidir oo goobta ka hadlay ayaa ajiibay beecada iyagoo adkeeyey inay ka soo dhalaalayaan wixii looga bartay oo ahaa gaala iska dhicinta iyo difaacidda kitaabka allah iyo dalkan oo ay ku soo duuleen shisheeye isbahaystay
markaan waxaan wacaynaa habargidir habargidir ama madarkicis allahu akbar allahu akbar allahu akbar
maanta innagoo habargidir ah waxaan qaadnay maanta oo aan ballan qaadnay raayadaas ay ku qoran tahay laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulullah iyo kitaabka munasalka oo
markan waxaan jaleecaynaa oo loo yeeray odayaasha iyo waxgaradka beesha maxamuud hiraab oo iyaguna laga cusboonaysiiyey beecada iyadoona marnaba aanan laga tegin sida beesha ay u garab istaagtay kitaabka allah iyagoo naf iyo maalba ku bixiyey maxamuud hiraab waxaa weeye horta jihaadku hadda ma qaadeen iyo ma qaadeen hadda saas laydinma leh waa qaadeen in laydinku daydo ummadda kale oo galguun joogto idinku gambato diyaar mootiin kitaabkaas Ood u horre- oo dabka u horreysiin diyaar mootiin allahu akbar allahu akbar baaraka allahu fiik
waxaan rabnaa insha allahu tacaalaa kitaabkaas allaah iyo wasanatu inaan ilaahay kitaabkiisaas ku difaacanno dhiilnagama aha horaan iskula naqaanaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ahayna waana uu kor yeelay waana nagu ilaaliyey si gaar ah kulanka inta uu socday waxaa loo yeeray oo beeco looga qaaday beesha wacays leh oo uu ka soo jeeda xasan sheekh kuwaas oo wacdaro ka dhigay gobolka galgaduud markii ay iska diideen mashruuca uu wato xasan sheekh isagoo soo diray odayaal ka soo jeeda beesha kuwaas oo dhowaan ku geeriyooday dagaallo ay isaga hor yimaadeen mujaahidiinta iyo ciidamada dowladda federaalka waxaa isluhu haddee waana dhacdeen dhowr maray dhacdeen siriq inta loo dhigay dhacdeen asay dhacdeen maalin kastana lama rabo in war la hayo diintan dadka u maqaanaad aragteen diintan qabiilada u diriraaya dad idinka qur-aan badan ma aha laakiin tawfiiqda ilaahay iska leh ma qaadeen kitaabkaas ilaahay war ma qaadeen war markhaati ka ahaada ma qaadeen gurguurta hadduu waayo hadduu widin waayo qof dambe ou hunguriyahay hadduu cali gaaf waayo wacaysna kale raje ka male hadduu wacaysla waayona abgaalow rajeha male hadduu abgaal waayona hawiyow raje qof ou- qof ou rajeha lama arko maantay ballantaas inaan kitaabka ilaahay shareecada islaamka inaan ku dhaqmayno kitaabka ilaahayna wax kastoo ku soo duula iyo wax kastoo inay dhibaateeyaan isku daya naf iyo maal inaan ku bixinaynaan ballan qaadaynaa beecadaas nala galaan run ka sheegaynaa mid horaan ka run sheegnay xasan gurguurta hadduu shalay ku dan- ku danaystow si qabiilnimo iyo cadiifada ku soo galay maanta inuuna ku soo geli karin in dad la xisaabtama la helay ayaa la ballan qaadaya oo xisaabtamaya iminkana aynu jaleecno beesha marursade oo ka mid ahayd beelaha laga xusay kulanka lagana cusboonaysiiyey beyco ay horay ugu jirtay beesha beesha oo ka mid a beelaha ansaarta ee isgarab istaagay mujaahidiinta iyana lagama tegin oo kaalinteeda ayaa lagu dheeraaday maantana waxaanu yeeraynaa beesha murugsade oo ah curadka beesha hawiye midda kale ah beel ka mid a beelaha ansaarta ah ilaahay kitaabkiisu oo ku hirgalay caawa waxaa laydin tajdiidiye adinko awalba ansaarahay ballankii iyo cadig
qeybaha dambe kulankan ballaaran waxaa abaalmarino la guddoonsiiyey nabadoon cabdulaahi cali caraaye oo ah nabadoonka beesha warsangeli abgaal iyo waaliga degmada runirgood ee shabeellaha dhexe sheekh daahir cali sow si kastaba ha aatee qabaa'ilada dega gobolada dhexe ee dalka soomaaliya ayaa beeco kula jira xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoo ka hor yimid oo la dagaalay mashruuca uu wato xasan sheekh ee maraykanku u soo dhiibay taas oo la doonayo in lagu dumiyo shareecada islaamka oo ay ku badbaaday nafta iyo cirdiga beelaha dega gobolada shabeellaha dhexe mudug iyo galgaduud warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan waa naga intaa